bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan rabaa inaan wax yar idinka soo gudbiyo faahfaahin ku saabsan qoraal maanta ka soo baxay xafiiska ee warfaafinta iyo wacyigelinta golaha wakiilada dowladda puntland oo looga hadlayey warar been abuur ah oo muddooyinkan social mediaha ama baraha bulshada lagu faafinayey kuwaas oo wax u dhimaya sumcadda iyo sharafta guud ahaan shacabka puntland gaar ahaan mas-uuliyiinteeda oo ka mid yihiin golaha wakiilada dowladda puntland waxaan rabaa halkan inaan mid wax yar shacabka fahansiiyo afariy labaatankii bishii mey labadii kun iyo labaatanka ayaa waxa dhacday in bejka puntland bej lagu soo daabacay qoraal lagu muujinayo in xafiiska warfaafinta ee golaha wakiilada ee puntland oo aanan aniga agaasimo ka ahay cod laga duubay gudoomiyaha golaha wakiilada ee mudane cabdirashiid yuusuf jibriil codkaasna loo gudbiyey madaxweynaha dowladda puntland waxaan halkaa ka caddaynaynaa in waxaasi ay yihiin waxba kama jiraan inay tahay been abuur sal iyo raad toona aan lahayn oo ay faafinayeen dad jecel xumaanta iyo faafinta wararka beenta ah oo had iyo gooraale ay ka faafiyaan dalka afarlaatankii bishii may qoraalkaas ay soo qoreen waxay ku sheegeen in codka gudoomiyaha golaha wakiilada laga duubay oo ka duubay agaasimaha warfaafinta ee golaha annaga xafiiska ee warfaafinta golaha wakiilada waxa u idman yahay oo loo magacaabay u adeegidda iyo ka shaqaynta golaha wakiilada dowladda puntland iyo guud ahaan shacabka reer puntland marnaba wax suurtagal noqon kara ma ahan in waxyaabahaas oo kale loo adeegsado waana waxba kama jiraan halkaanaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku caddaynayna waxaa jira shakhsiyaad kubeejkaas isticmaala ilaa shan jeer horaa beejka magacyada laga bedelay shakhsiyaad ayaa isticmaala waxay u adeegsadaan in ay mar walba ay ku faafiyaan wararka been abuurka ah shakhsiyaadkaas horey baan u xusnay marna inaan mar labaad ku celiyo laakiin waxaan uga digaynaa oon u sheegaynaa in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha been abuurka ah oo ay ka faafinayaan golaha iyo guud ahaan puntland midda kale oo iyadan muhiimka ah waxa weeye waxaa jira iyadan saasoo kale qoraallo been abuurah oo shakhsiyaadkaas beejkaas iyo beejaj kale wax ku qora ay ku faafiyeen iyaga oo adeegsanaya magacyadooda gaarka loo leeyahay iyo magacyo kaleba ay ka faafinayeen xumaanta golaha wakiilada dowladda puntland gaar ahaan xafiiska warfaafinta waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa arrimahaasoo kale qof walba oo si qaldan u arkay ama u turjintay qoraalkii ka soo baxay xafiiskeena warfaafinta waanu ka raaligelinaa muhiimaddu waxay ahayd oo qoraalkaas loo daabacay in shacabka puntland guud ahaan ay ogaadaan dadka shakhsiyaadka ah ee wararka been abuurka ah ka faafiya golaha gaar ahaan wararka beenta ah ka qoray ee gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda puntland marka warbaahinta laga hadlayo ama saxaafadda laga hadlayo waxaa jira etics iyo sharciyo iyo qawaaniin ay warbaahinta leeyihiin golaha wakiilada annagu hore waxaan tababar u siinay ilaa shan iyo toban weriye oo aan barnay xeerarka golaha dastuurka dowladda puntland intaba tababar baan ku siina annagoo kaashanayna ururka warbaahinta ee puntland annagoo uga gol leh in wariyayaasha ay mar walba waxa ay gudbinayaan ay noqdaan wax xaqiiqa ah sidoo kale halkan waxaan jecelahay inaan uga digno dadka baraha bulshada sida qaldan u isticmaala iyo warbaahinta qaybtood oo waxyaabo aan jirin oo been ah sheega been abuurku waa dembi in laga been abuurto madaxduna way ka sii dembi weyn tahay marka waan idinkaga digaynaa waxaan rajaynaa insha allah inaad mar walba waxaad sheegaysaan ay noqdaan kuwa xaqiiqda ku salaysan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinkaga mahad